degmada matabaan ee gobolka hiiraan oo ku mid ah degmooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo markiinku horeeyay tiweeldhadahayta astaan laga aqoonsado oo dadka magaalada saytiha booqdow iyo haansafarka kamarowba sawiro xusuusayo ka gala doonaan gudoomiyaha degmada matabaan bashiir cabdiraxmaan sheekeeye iyo qaar ku mid ah haldoorka degmada iyo ku qayb galay munaasabada oo hayti toshiidhig ee astaanta meelilandoorade in laga teega aargada cusub ee magaalada oo naqshadii lahaka bandhiga isla goobtasay dhalinyarada degmada matabaan iyo eetan dhawaaye in degmadaiyo weeldhata astaan iyo weliba meeldadka dalxiiska ankooyow iyo sawiro ka galaan marka waxaan rabnaa insha allah daalidaa inay naga- nagala qayb qaataan waa isku tashi waa maaragtay bulsho maaragtay laisku maaragtay rabto inay waxooda qabsato waaye afarta xaafadood hadduu alidaa waxaan rabnaa insha allahu haddii maaragtay anoo afkooda ku hadlaane inaan dhaqaalaha ugu badanna bixinana waa doonaynaa insha allah fursaddan waxaan rabaa inaan baaq halkaan uga diro dhallinyarada ee reer matabaan ee shanta qaaradeed adduunka ku nool iyo weliba kuwa gudaha dalka ku nool ee aan matabaan joogin waxaan rabaa inaan idhaa een waxaa la yidhi ilka wadajirkooda ay hilbaha adag ku goostaan hadday iniba meel taagan tahay arax ma feentaan haddaad aragto deegaan dhisan ama degmo dhisan ama dal dhisan waxa qurxiyey ama dhisay waa dadkii ka soo jeeday ama dadka u dhashay dhanka dambeyntii gudoomiyaha degmada matabaan bashiir cabdiraxmaan sheekeeye yaan mahadnagay dhalinyarada degmada ee galanto ku jeesidii in astaantun iyo weeldhata matabaan maadaama argadii ay tahay magaalada jaaliyad iyo cid ka baxsan reer matabaan loo diri maayo waxaa qabsanaya oo la raba inay ka shaqeeyaan waa gudaha reer matabaan bulshada joogto iyo maamulkooda waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadka bannaanka joogo howlo kaloo ka culus kuwaan ayaan insha allah kaalmo oga rabnaa laakiin middan waxaan rabnaa in si isku tashi ah maadaama lagu bilaabay isku tashiga inay ku dhammaato dhagax dhiggeedana bilowgii shaqadu ay ku xogsato ee, maadaama shaqadu dhowr qaybood ay tahay qaybta u horeyso oo shaqada lagu bilaabayane ka maamul ahaan waxaan insha allah ugu talagalnay inaan uga qayb galno soddon maaragtay kiishoo shamiito ah toban lowr oo carro ah iyo shan maaragtay lowr oo jaay ah in shaqada lagu bilaabo dhallinyarada hawshan soo agaasimtay ayagaan uga mahad celinaynaa ayagaa guddi ka ah ayagaa bilow ayagaa hormuud ka ah ayagaan ku garab ist